kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba waa dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington toddobaadkanna barnaamijka gebi ahaantiisba waxaannu ku soo qaadanaynaa waraysi aannu la yeelanayno fannaanka aad wada garanaysaan maxamed faarax xuseen fitaminos oo ku sugan magaalada qaahira ee waddanka masar fitaminos marka hore soo dhowow aniga iyo dhegaystayaasha iyo guud ahaan bahda v o eba waxaanu kugu soo dhoweynaynaa waraysigan waa mahadsan tahay walaalkayow aad iyo aad waa dhowahay boqolkiiba boqol waana ku faraxsanahay maanta waraysiga aa ila yeeranaysid jacfar waay bal intaanan horta wax kale u guda gelin maxamed faarax xuseen weye magacaada saxda ah oo saddexan vitaminos bal sida uu ku yimid iyo magacaa sida uu kugu baxay iyo waxa lagala jeedo aniga iyo dhegaystayaasha marka hore noo sharax
magaca marxalado badan buu soo maray horta maasha allah maasha allah horta aabbahay baa magaalada waajid wuxuu ku lahaan jiray farmashiye iyo baydhabo iyo xamar waana wiil yaroo buurinoo farmashiya wax ka gadaan ahaayo maasha allah oo vitaminku uu ka muuqdo marka vita aa ladhihi jiray vita vita laydhihi jiray iyadoo oo aan tiyaatarka baashaalayna ayaa waxaa timid qofta la yidhaha binti cumar gacal markaas tiri war ninkaa magaciisa mataqaanaan vitamin aa la dhahaa waa mawegiya vitamin
waa gartay vitamin halkii iga dhigtay waktigan dambe xadaarada waxaan kule magacu magacayo waktigan dambe hadda maasha allah aan soo laba kicleeyo oo dadka qaarkoodba xataa aan fanka iskula jirnay garan layihiin oo ii malaynayn goorta inay oday oday ka dhamaatay aan noqday waayahay horta bal arrin ii wada haye vitaminos ayaa lagu daray dhalinyarada dambe ku dartay oo allah ii dhaafa ay ku dareen marka waktiga waa isbedelayaayo maalinba meel bay taagnaanaysaa iyagiiba fanaaniintiiba hadila vitamin ma aha qofka anigu waa qof ma magarad markuna dee yaraan baan kusoo bilaabay markaas aad u yar aad u yar waayahay ma rabo ma rabo inaan da'daada ku weydiiyo goormaa dhalatay inaan ku dhaha ma rabo laakiin laakiin fanka fanka goormaad kusoo biirtay meeshaas meeshaas waa fikrad way ka qaadan karaan dhegeystayaasha dabcan horta horta laba iyo toban sano maan dhahaa mise saddex iyo toban sano aan dhahaa isgareeyani xataa laftirkeyga dugsiga dhex seventy sevenkii ayaa fanki kusoo biiray runtii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii aa hees oo hees oo waxaa igu sababtay xuseen oo faarax suubiyey oo aan malaynayo inuu xuseen oo saalax qaasin uu lahaa laxanka oo etoobiya waagii dagaalka etoobiya ahayd soomaa soomaaliye gurmada gadigeen nafti huraynu nahay gaashaandhigii dalkeenaynu nahay gumasidiid baynu nahay gobanimo dirir baynu anigoo dhalinyara heestaasa horta ayaan kula soo biiray oo la soo galay waan xasuusta marka seventy sevenki bay noqonaysaa dhammaadkiisii dagaaladii markii dhammaadkiisa marka waktigaasaan soo galay
waayahay marka bal marxalado noocee buu soo maray waxaanan ogahay inaad waddanka xilli hore ka tagtay oo aanba aad uga fogeyn waktiga aad fanka kusoo biirtay marka fankaaga kala go' ma ku dhacay markii aad dibadda u baxday waa mahadsan tahay jacfar walaalkay qaaliga ah aada ugu mahadsan tahay su-aashaas hoblada waa beri markaan kusoo biiro horaanba hoblada waa beri kaga biiraba nasiib wanaag heesta hees kalaa ku xigtay iyadana oo aan heesaha hirgale kaga qayb galay oo aan buul ku noqday fanaaniin badan oo markaas oo dhalinyaro oo markaas soo wada bixayso oo markii dambena fanaaniin waaweyn noqotay ayaan dhexda ka galay muddo shan sano lix sano toddoba sano ayaan la shaqaynayay waa beri la shaqaynay oo tiyaatar ka shaqaynay oo aan aad ugu faraxsanaa oo aan maasha allah isdhaha intaa rabti ka weli ka marka anoo fanki weli sii jecel
adigoo adigoo adigoo da'yar aad la kulantay fanaaniintii waaweyneyd iyo abwaaniintii gobolada waa beri wati watiga wakti waa ka fiicnayo fankayaga wuxuu ahaa fan laisbarayo wax oo fan akhlaaqiyaadka la barayo qofka fan kusoo biiroo fan gacanta lagu qabanayo oo weliba gabdhuhu aad bay wiilasha u gacan qaban jireen fanka soo galo oo weliba fankuna wuxuu lahaa fan akhlaaqiyaad ku xiran buu ahaa ku tiirsan buu ahaa ma garatay oo ah maanta aan hilmaami karin ilaa maanta qaabkan kusoo galay waktigaas kadib waxaan aaday waxbarasho waxaan aaday wadanka waan ka baxay indian aaday indian wax kasoo bartay kadibna kuwait baan aaday oo waxaa waaye fankiiba muxuu ii noqdaybo ima noqon ma garatay premier siduu igu ahaa ima noqon shaqii adduun baan galay laakiin qofka hadduu u creative yahay fankii maba dayn karaba anigu markaan imaado fankeyga meesheedaan kasii watay
marka aad aad waxbarashada indiya u tagtay kadibna aad khaliijka ku soo noqotay oo aad soo shaqaysay waddanka baad dib ugu soo laabatay ha waddankeyga dib ugu soo laabtay business iyo howlihii adduun kalaa iska galay halkii fankeygana waa watay laakiin markaaseto marka fanku wuxuu noo ahaa hobbigii rasmiga ahaa buu noo ahayo markaan caawo kale jaanis helo ayaanu fanaaniinta isku iman jirnay oon heesi jirnay intaan isku iman karno aan baashaali jirnay oo dee wax weyn ahayd marka intaan haddana aan aan aan aan kuwait tegey oon kuwait joogay xataa fanka waxyaaba badan baan ka suubiyey heese badanoo lixan la iiga suubiyo suudaniin ii suubiyeen ayaa jirta oon anigu lahaa oo aan qaaday oo oo miraha mirahana yar intaba iska lahaa oo hadda allahu naxariista gacal la dhihi jiray xataa fanaaniinteyda waaweyn oo ay magool ka mid tahay ayaanu kuwait ku kulannay oo aan suudaan isku raacnay oo aan waxyaaba badan oo adduunka ilaahay aan soo aragnay oo aan soo waree fankii lugtuna waa iigu jiray shaqadeydana waan ku jiray waayah marka intaanan u guda gelin bal magaalada muqdisho oo muddo dhowr iyo soddon sana aad ka maqnayd sida aad u aragtay iyo waxyaabaha aad kula soo kulantay dadkii fankaaga waagaas dhegaysan jiray iyo ma ku yidhaahdeen warniyahow waa maxay da'da iyo muuqaalka isma lahane horta maasha allah dhe maasha allah maasha waaba soo xanuunsaday horta mudda way la yaabsantaa horta bini aadanka waxaa waye mataqaa waa waa idhaheen wadanka horta soddon sanaan ka maqnaa xamaro curdana ayaan ka tegey laakiin xamaro oo hadda hadda soo qaan gaartay baan tegey oo aan aad ula yaabay meelaha qaarkood ma garanay jidadkii waa garanayaa laakiin alxamdulilah laba beri saddex beri markaan joogay qofna meel ioma tilmaamin oo magaaladayda meel kastaa marayay oo aan lugta dhigayay oo aan soconayay dadkii i yaqaanay marka dad badana waxaa dhahaa vitaminos waayo vitamin miya ninka vitamin miya ninka hadda vitamin soo baxo soo fanaanka niyo hore ma uheysi heesta saasa ma leedahay wallahi makhaayad nin baa warsahaabaan ku yiri marka waxaa lagu yiri ni waxaan ku weydiiyey maasha allah maasha allah buu yiri inteesaan ilaa ilaa waagas masuuq baad kusoo jirta yiri waxaad cunta noo sheegay
dad badana saa ay yidhaahdeen dad badanna maasha allah dad badanna waxaan ku faraxsanahay runtii xamar inta aan wareega aan socday vitaminos vitaminos fanaankeenna waa soo dhowow waxay dhahaa maya waxay dhiba ma arkin xamar nabadgelyada waa boqolkiiba boqol dhibna lama kulmin waxaan la kulmay wanaag iyo sharaf iyo soo dhoweyn iyo waxaan la kulmay iyo iyo wax aad ii qiirageliyo oo aan ku farxo mana arag wax idhibo walahi dadka dadka qurbaha ka yimaada waxaa la yidhahdaa marka ay maqan yihiin warka ay waddankii ka haystaan iyo marka ay tagaan wuu kala duwan yahay qaarkood sida adigoo kaleba soddon sano afartan sano ayay waddanka ka maqan yihiin laakiin markay yimaadaan lagama fujin karo aad bay ugu soo noqnoqdaana la yidhi oo noqnoqoshadooda badata waa runta waa runta horta xamar aniga meesha aan ku dhashay oon ku soo koray oon ku weynaaday oon ku caqliyaystay oon ku guursaday oon ku guryo dhistay oo aan ku risqay oo wax ku helay oo bangi aan lacag ka dhigtay ee ahayd ma faham waa gartay taariikh fiican baad ka haysaa aan diinta ka bartay oo iskuul ku dhameeyey wax kastaba maxaa lay dhahaa bajaajlayaasha maxaa farmaajo farmaajo vitaminos vitaminos fanaankii farmaajo ay kahay dhaa wallahi xataa nin tuugsanaayo oo ahsiinayo adeer farmaajo miyaa tahay oo dhahay mayaan dhahay adeer maxaa horta farmaajo maxaa laygu ekeysiiyaan dhahay siyaasi ma noqon kari maxaa kritifka kritif qof fanaana laygu dhaweyn waay waa madaxweynehaygii hore aan jeclahay madaxweynehayga haddana aan jeclahay hadda joogo xasan sheekh labadaba waa jeclahay ilaah igama qaado nin kasta oo usha u qabto wadanka oo usha kan kale u qabto waa u duceeya anigu maanta da' baan joogaa waa u duceeyna waxaa leeyahay hore u socda hore u socda hore u socda vitaminow vitaminow xamar markaad tagtay nin iska low profile ahoo dadka inaysan aqoonsanaynin oo aan lasoo qabanaynin aaminsan baad ahayd dadka qaarkiiba adoo suuqyada maraya sidaan ka sheekaysanay kol dhoweyd kusoo qabanayay laakiin ka waran markii aad astan t v intaad tagtay heese aad duubtay heesihii baraha bulshada ay soo galeen kadib dadkii xamar joogay siday ku arkeen dhallinyarada yaryarayd ee aan iyagu horay fankaaga ula socon dib ka soo baxay aan fankii hore iyo hoballadii waaberi iyo aan war ka haynin markii heestaada ay baraha bulshada ku arkeen adigana aad ka soo horbaxdo bal ka warran arrintaas
horta horta aniga oo oo yaaban ixtiraamka dadka isiinaya marka aan xayaat mula aad uga adeegin jiray iyo castello kormeel oo kafeega laga cabo dhalinyaro badan marka kafeega cabayo iyo weytarada iyo kulli i yimaadba waa ku taageersanay xamar laguguma soo degtay waa ku taageersanay vitamino sita ileeyihin adna aan faraxsanahay ayaa horta waxaan is aragnay niman astaanka shaqeeya yar fu'aad la dhaho yar cabbaad la dhaho waa i qabteenoo meesha marka ay heestan soo baxdayna wax kale dhalinyaradii horta waxa ay aad igu hambaliyeynayeen oo aan arkay oo ama wiilasha bajaajleyda ah aan aan ku arko ama nin mobiil ku wato iga tuso heeskayga ha noqoto anoo jidka maraaya micnaha waxa waye qaabka aan heesta u qaaday ayaa qaababkii hore ah ma aha qaababka qaababka cusub mana u qaadi karo qaababka cusub hadda waa aragto kilibyo badan oo iska duubay weli waa igu adegto jaaskayga iska wataa
laakiin heesta ka sokow codka aad ku qaaday oo cajiib ahaa muusiga kooxda astaan ay garaacayeen muuqaalka laga ciyaarta ayaa dad badan soo jiidatay oo qaabka aad u ciyaaraysa iyo qaabka aad u jeesayso ayay dadku aad ula dhaceen aad iyo aad wallahi meel kastoo aan maro makhaayad kastoon fariisto meel kastoon socdo hadda waa soo tegin intaan soo tegin ilaa iyo airbortka aan imaado wallahi dad badan badan badan oo waxaa arkay aad ugu hambalyeynaya heestaan
bal intaanan aan waraysigeena kale sii dhammaystiranin heestan aan u soo qabanno aan xasuusinno dhegaystayaasha heesta magaceed magaceeda iyo fanaankii hore u qaaday balna xasuusi fanaanka allahu naxariisto horta heesta waa soo isboonaysiiyey waxaa la dhahaa alxeeb baa la dhahaa heeska allahu naxariiste waxaa iska lahaa sandheere norway ku dhintay beri hore oo fog heesta asalkeeda ninkaasa iska lahaa oo inuu horseed ahaa aan u malaynayo fanki iiga horreeyey allahu naxariisto jannata firdowsna allaha geeyo waxa gadaal koobi ahaan u qaada iyadana yar la dhaho ebo canada degan isagana dhintay allahu naxariisto dhintay allahu naxariisto allahu naxariisto marka heesta horta heesaha adag bay ka mid tahay laakiin waxaaba cajiib ahayd doorashada aad heestaas dooratay waa iyadi hees kalaa jirta iyadana aan iyadana doortay oo asaaso adagoo uu qaadi jiray faysal cumar mushteego hadda soo socoto labada heesba heesaha adag way ka mid yihiin barke wax haddaa aad suubinaysid wax wixii macaanaa oo laga heli jiray zamaankaas oo maantana gadmaayo waa inaad suubisaa way bal naxasuusi heesta miraheeda si aan dhegeystayaasha ugu saarno
sida sida sida shayda sida nabiga howdu lamika hore ama muqallulkiyo ubaxlayaa
lafiya garara markad laga kasi ke galaastiyo lafyaa garan farkad lagac ka siiye laqayadii jacayl jacaylka leeleeyaya labtayda qaade laqayadii jacayl jacaylka leeleeyaya labtayda qaade amyaan xalayay dushodiyo xidigaha lalolo laydhacay sidatee sidahan u laabkacay camuyguluran kama labin jacay wegulaakee muube
aada u mahadsan tahay e dabcan heestaas dadka ay soo jiidatay oo aadka u jeclaaday baan ka mid ahay e vitaminos E, Masha Allah.
haddii aan e, dib ugu laabanno taariikhdaada bal waxaad iiga warantaa jacaylka sideed isku tihiin E, wax jacayla ma ku soo maray oo aad dhihi karto walle kaas e, lagama sheekayn karo jacaylka qof aan wax jeclaan fanaan maba noqon karaba inta fanaan oo hees- oo hees- wax hees ka keena waa jacayl Mhm. waa gartay
jacayl xoog leh weliba fan- fanaanku waa inuu wax soo jeclaa markaad wax soo jeclaatid ayaa meelihii ku damqayay aad tilmaami kartaa moogta aad iyo aad aad iyo laakiin qofka hadduusan waxba adduun maru haynin soo u tilmaamaa aad Mhm.
ma tilmaami karo jacayl waa isoo maray jacaylo badan isoo maray oo xoog badan oo kala kala kala heer sareeya walow jacaylka koowaad markaad gelaysid uu jacayl adag yahay oo aad u tiimbanaysid jacaylka labaadna xoogaa aad iska jiraysa jacaylka saddexaadna dee practic baaba noqotay Mhm.
wixii jiray wixii kale aad kala garanaysaa laakiin wixii waa jacayl Adi- adigoo adigoo adigoo soo tababartay
laakiin halaabaasa laakiin jacayl qof wax jeclaaday unbaa xasuusihiisa geli karo marka anigu runtii markaan heesa heesay Mhm.
xasuuso aad ii gaar ahaan sugaan galaa waa waa aad aad aad baan u gartay Ee, m- maxaa ma- ma- maxaa heesa hees kale oo aad noo soo qabanayso aniga iyo dhegaystayaashaba bal hees kale noo door waxaan aan noo doori lahaa een, abwaankayga aan jeclahay horta maasha allah mawlid curjan sow kuma gilgilo hees la dhaho Mhm.
oo ii suubiyey oo etoobiyaan ay tumayaan oo weliba ninka la jacfarow ay etoobiyaanka uga codsadeen inaan etoobiya inta tago aan aan ee, music life ay igu tumaan heeskan ay Wow.
uga codsadeen Wow.
ha iga Wow.
codsadeen Mhm.
marka iyadaas iyadaasa noo Way.
soo dooraa waayahay
so kuma gilgilo jacaylaad guda weyn kama kuma diido kama jiro kasiinkaba so kuma gilgilo jacaylaad guda weyn kama kuma diido kama jiro kasiinkaba sugubtaay hoosiyo kuma bado gadaafo galilyada xanuunka galiil yada xanuunka le wacashada mareenta sugubtaay hoosiyo kuma bado gadaafo galilyada xanuunka galiil yada xanuunka le wacashada mareenta gardaahad samin marka aad gaarabka saarta jacaylaan gardaahad samin marka aad gaarabka saarta garataa dhibkiiso ah ah ah ah garataa dhibkiiso gadaalaad ka oyda jacaylaan gardaahad samin marka aad gaarabka saarta jacaylaan gardaahad samin marka aad gaarabka saarta garataa dhibkiiso ah ah ah ah garataa dhibkiiso gadaalaad ka oyda shawkuma guntamao wadna gaarkiisiyo garka iimaankiyo kama guudi laabtana shawkuma guntamao wadna gaarkiisiyo garka iimaankiyo kama guudi laabtana suguracantasada kumakaysaadimo gamahirig cidladayo gaba hiriga cidladayo kuma tagto kerigu an suguracantasada waayahay eh, vitaminos haddaan suu kuma gelgelo intaa uga nimaadno hees waxaa jirta eh, aan jeclahay oo heesaha ka mida oo jannadii ifka la yidhaahdo Eh, Ah, Jannada Ifka.
aha bal heestaas ayaan jeclahay inaan markaan aniga soo qabto oo dadweynaha eh, barnaamijka dhegaysanaya ay nagula nastaan inta uu barnaamijku insha socdo allah insha allah
jacayl baan ku qabayo naftaydaada jiidato indhii ku jeclaadayba marnaba gaajaysan marnaba marnaba marnaba gaajaysananade jacayl baan ku qabayo naftaydaada jiidato indhii ku jeclaadayba marnaba gaajaysan marnaba marnaba marnaba kajeesanaynade joogaaga quruxda badan jacayl beerayo markaad i hor joogtidba joog i macaye joogaaga quruxda badan jacayl beerayo markaad i hor joogtidba joog i macaye jeexbaad tahay qaaliye haddaad ila joogtid meel jannadii ifka waan helo jaliilban mahadiya jaliilban mahadiya jexbataqaaliey haddaad ila joogtid meel jannadii ifka waan helo jaliilban mahadiya jaliilban mahadiya hablaa joogiyo jamaal qurux lagu joojiyay midii ku jirtaan helo midii ku jirtaan helo jidkii jidkii jidkii noloshaan hayaani hablaa joogiyo jamaal qurux lagu joojiyay midii ku jirtaan helo midii ku jirtaan helo jidkii jidkii jidkii noloshaan hayaani
sheeraan ku nasto agtaada afkayga jadihiin ma saaro markaad jaleecdid baan jaga qosolahaan ka siiya jeeraan ku nasto agtaada afkayga jadihiin ma saaro markaad jaleecdid baan jaga qosolahaan ka siiya jeexbaad tahay qaaliye haddaad ila joogtid meel jannadiifka waan helo jalilbaan mahadiya jalilbaan mahadiya jeexbaad tahay qaaliye haddaad ila joogtid meel jannadiifka waan helo jalilbaan mahadiya
waayahay maxamed vitaminos dabcan heesahaagu heesahaagu waa waa cajiib codka jiliinka marka dadka ay daawanayaan ayayba aad uga sii helayaan marka ay dhegta ka maqlayaan waxaaba kasii
jacfarow de waxaan waa waxaan soo baranay xataa qiyaasta mikrofoonka intaad ka fogtahay intaad u jirtid shacabka saa u raaligelinayd markaad u tagtid dee shacabka shacabka markuu kuu dhaco inay shacabka raalli noqdeen in kale ayaad garan jirtay markaan heesayno oo tiyaatarka heesayno marka waxyaaba badan baan lasoo tababaray oo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayagana ilaahay khayra ka siiya qaarkood weli way joogaan walow aan xamar markaan tegay hadda badanaa aan soo arkin macalimiinteedii oo aan aad loo kala mashquulsana xamar baaba de new york noqotayba
waay marka hadda bal waxaad iga warantaa vitaminos qorshahaaga mustaqbalka ee fanka waxaan aragnaa fanaaniin fara badan oo maalinba maalinta ka dambaysa fanka ka sii baxaya kuwa kalena way ku soo biiraan marka adiga maxaa kuu qorshaysan jacfaro waa mahadsan tahay horta fanka qofka yidhaha waa ka baxay kamuu bixin haddii aad fannaan tahay oo runtii fannaan tahay gabyaa tahay heesaa tahay mu'alif tahay anigu fanka waa wax igu jiro haddii aan aan aan ka qaato break xataa oo aan joogana inaan ka sheekeeyaan jeclahay inaan wixii cusub la socdaan jeclahay qofka fanka hadduu soo galo albaab laga galuulay albaab laga baxa ma laha qofka haddii ku yidhaahdo fanki waan ka baxay cillado kalaa jiro niyo aniga haddii aan siyaasi ahaan lahaa kulli gurbaana idin dhiibi lahayn xabadaa bunduqyada idinka dhigi lahaan wallaahi billahi been bahalkaas marka kow aan arka xamar hadda markii aan hotel ka soo baxay albaabka nin xabad wata marka arka soo baxay waa naxin oo asfeel qaada
waaba sidaasoo xilligii xamar ugu wanaagsanaa aad tagtay ugu wanaagsanaa aan tegey marka waxaan dhahay anigu waa idinka wada dhigi lahaa aan dhahay allanahaya dhaaf madaxdayda dhan iyo dowladdeeda iyo dadka aan la kulmay iyo shacabkayga iyo shacabka soomaaliya oo jecel jidka aan marabo vitaminos maxaan faarax maxaan faarax maxaan faarax wallaahi wallaahi billaahi dad baa bajaajka iiga soo deganay dadaa baabuurta iiga soo deganay ilaahay waddankaadaad qiimo ku leedahay waddankeena allaha noo sii hagaajiyo khidwa bikhidwa
heese kaleo aad soo duubtay intaad xamar jirtay oo aan hadda sugno oo aan kusii sugnana way jiraan soo maa waxaan sugaynaa astaan heesay soo wadaa jirta dhowaan oo aad u macaan oo aan soo duubay de haddana markaan tago heese kale waxaa jirta aan baraatik soo suubiyo oo aan marka aan soo noqdo in america ugu imaadana waa laga yaabaa biidni illaahi alkariim aad iyo aad waa kusoo dhaweynayna aada ugu faraxsanahay kulankeenna caaway iyo v o eda ilaahay waddankeenna khayr ha nooga dhigo aad iyo aad ayaad aniga waa u noqonaa inaan dego aan
markaan markaan udbahayga waa soo qaadanaya aan leedahay maba maba meel kale ma ku nool hawada iyo banaankii markay hawo fiican dhacaysa ma arkin oo xamar xamar waay aan dhahaa xataa magaalo kale ma tilmaamay magaalada kusoo kortay magaalada ku dhalatay kusoo kortay magaalooyin kale waa ka jeceshay waa kaaga duwan aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa uu ahaa fanaanka maxamed faarax xuseen vitaminos oo qadka telefoonka aan ku wareysanayay isagoo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar barnaamijkeenii caweyska v o a oo uu guud ahaanba marti noogu ahaa fanaanka vitaminosna intaa ayaanu kusoo gebagabaynaynaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo vitaminosba nabadgelyo hadaad ila joogtid meel jannadiifka waan helo